asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waan ku xalaanteysga kulacadka shacabka soomaaliyeed oo caawa marti noogu yahay aqoonyahan ibraahim sheekh maxamed xasan gablax oo ku nool dalka finland oo golaha dhaantiisgata waa dhagoon odadka waxa qaadi doona haddii ilaha yidhaahdo wabtilada kala duwana golaha iyo weliba wabtilada ay golaha wada shaqaynta leeyihiin golaha nineteensigacy dotcom arrimaha dotcom puntlandes iyo sutherlands golaha saa ugu sheegay waxa markii noogu ah aqoonyahan ibraahim sheekh maxamed xasan gablax bal marka hore taariikhdaada oo kooban qaab waxbarasheedka ilaa heerta waxbarasho ururo siyaasi aad dadka qayb qaadatay hadday jiraan ururo kaleeto oo aad frentin ama si gaara isugu xidhan tihiin oo aad howlo badan la fuliso iyo qaabnooleedka dadka soomaalida ee ku nool amaad ku wada nooshiin dalka finland si balada mujtamaca soomaaliyeed wax uga ogaadaan dadka xataa deegaanka ku nool waa dal aada u qabooba aada loo tilmaamaa huso adiga mahadsan
aada iyo aad badan oo dhagood umahadsan tahay boqol kiiba boqol aad baan ku salaamaya waxaan kaloo aada iyo aad u salaamaya xubnaha golaha nineteen sixty waxaan idin leeyahay walaalayaal aada iyo aad badan mahadsantiin shaqo muhiim aad wadaan aniga magacayda waxaa la yihahdaa ibrahim sheekh maxamed xasan gablax walaal wadanka finland markii hore waxaan ku dhashay degmada shiilan ee gobolka mudug kadib adigu ilaa yaraantaan kasan joogay markii dambena muqdishoan soo joogay intii ka dambeysay adigu sideetansideetanki iyo intii udhexaysay ilaa iyo ninetii muqdishoan ku noolaa doodaana intii aan qabku dhicin ayaan waxaan kamid ah dadkii ugu horreeyay ee finland soo galay sagaasankii baan finland soo galay dalka finland dadka shacabkooda waa dad gaaraya ilaa shan milyan soomaalida hadda ku nool waxay gaarayaan toddobiyo toban kun ilaa iyo sagaal iyo toban kun waa gaaraynaa soomaalida halkan ku nool shacabka finlandeska ilaahay khayraasiyo aada iyo aada iyo aad bay soomaalida usoo dhaweeyeen way iska jiraan daliyo cunsuriyiin iyo oo micnaha marka waxfasigiya dhibsada laakiin sida guud dadkaasi dulqaad badan bay shacabka soomaalida ilaa iyo nineteen sagaashankii qof kastoo soomaaliya halkan yimaada sharci bay siinayeen way soo dhaweynayeen shaqo hadduu rabo hadduu waxbarasho rabo wuxuu wax ugu ahaa dadka kale wadanka ku dhashay anigu haddaan dadka waxbarashada finlandka aga waramo nineteen labadii kun iyo labadii ayaan ka kala jibiyey information technology i t electronics and information technology maajo la yihahdo ayaan jaamacadda faafay gobolka bursala labadii kun iyo labadii ka qalajiyey kadib muddo adigu dhowr sano ayaan ku shaqeeyay i t-ga qaybaha kala duwan ee maxaan ku rahdaa aniga qaybta aan kusii takhasustay waxa weeyaan qaybta softwareka ama programmingka laakiin qaybahan kale telecommunicationka ku dhowda maxaa koorsooyin gaaraha ka qaatay aada tira badan isbedel intii aan dhiganay inta lamid ah oo kala duwan aan ka qaatay shaqooyin ambadana ku shaqaynayay iskana waan u shaqaysanayay waxaa intaa isii dharaa ururada xajira badan oo halkan aanu ku leenahay soomaalida ururadaasna aad baan actif uga ahaa urur waxaa jira la yihahda puntland community oo aan muddo la asaasay nineteen ninety eight aan aada iyo aada macnaha dadkii aada iyo aada ugu ugu firfircoonaa annagu halkan ma hayseyno qofka guddoomiyaha waxaan hayseynaa dadka ururkooda aan kamid ahaa ururo kale waxaa jira oo aanu sameynay oo network oo aanu ka fakeray in aanu bal ururadii maadama siyaasadii soomaaliya ka jirta ay soomaalida halkan ku saamaysay oo dadkii ay aaminaaji ka era dhulsada oo reer walba aad moodin inay ayagu urur gooniya samaysteen ayaan waxaanu sameynay urur network aanlan layiri dhammaan ururada soomaalida ahaata ay xubnaha kasoo noqdeen networkaasna waxaa ku jiraa dowladiisa soomaali finish network baa la yidhahdaa waa network inta badan ku taxalluqa ururada soomaaliya mashaariicda geeya marka wasaaradda arrimaha dowladda ee finlandna waxaan micnaha muddo hadda lix sana ah mashruuc waxaa jira saxan waxaa la yihahda environmentiga oo anigu iyo gabdha finisha iyo anagoo grup badan runtii hadda ma rabo inaan si gooni magaca u qaato halkan ila shaqeeyasi oo isnaha aada wada shaqeyna oo ururka community muddo kala shaqeyna sanadbala la yihahdo iyo nin kaloo yiraahdo iyo niman badan axmed gaarin asaga hadda raggeeda inaan kala inaan ma rabo aan magacyada aan way tira badan yihin rag badan wada shaqeynay marka mashruucaas waxa gaalkacyo waxaanu mashruuc nadawoga weeyo ilaa waxaanu sameynay si soomaalidii maadaama ay aaminaadkiis ka mid waxaa kamid ah dowladda soomaalida ku bilaaba marka mashruuca waxaanu sameynay waxaanu ururadii soomaalida o dhan baanu isugu yahay waxaanu yiri saddex saddex aan isugu jiro si martaqaana soomaalinimadii aan usoo celino aynu bal qof kasta tool degmadii uu ka yarayay marka hore ha ku bilaabo asagoo degmadiisii wax geynaya urur nin kastana ururka degmada ka yimid ururkiisa saas marka waxaanu sameynay joint project wax la yidhaahdo oo environmentia oo aanu bilownay labadii kun iyo kowdii oo ilaa hadda socota mashruucii ugu horreeyay waxaanu ka bilownay gaalkacyo buuhodle iyo cadaado anigoo marka eegeynay ururo kala duwan oo dadkii kala duwanaya halkaadeedii halkaan deganaa si aan isugu keenno mashruucii labaad annagii fikirkeenii qaateen sideenii oo kale sameeyeen waxay ku erigeliyeen bureeceer meesha la yidhaahdo kismaayo iyo iyo iyo garbahaari mashruucii labaad laga hirgeliyey mashruucii saddexaad hadda waxaa laga hirgeliyey oo sideenii oo kale urur kale isugu yimid urur somalilan waxaa laga hirgeliyey hargeysa iyo maxaan ku idhahdaa burtinle iyo waxaa laga hirgeliyey oo mashruuc caafimaad mashruucan dambe iyo buhoole marka waa furiyihiin ururada waxa wadankan wadanka sharciyadaha la yidhahdo micnaha arrimaha ururada aada iyo aad bay runtii inkastoona soomaalida fahmin oo fahan la-aan ay jirto dhanka soomaalida ayna ururadii sida ay finis finlandis ugu talagaleen ayna soomaalida ufahamsanayn haddana dadku markay maalinka shaqaystaan galbihii waxay sameeyaan qodod kasta qodadii doonaysa inay biyaha wax ka qabato urur biyaha wax ka qabanaya isugu tagaan oo sheer micnaha iskaa qabasay ku taakuleeyaan arrinkaas waa arrinkaas nimada sharciyadu marka walaal inta inta intaasan kusoo urur kale waxaa baydan waxa weeyaan waa urur ahaan baa nala kugu casiman jir waa urur jira weeye oo ururo isku tegay baa sameeyey ururka baydan oo reer puntland ururadaas ilaa iyo hadda waxay gaarayaan toddobiyo toban anuu shirarta hore kamid ahdana shirkii u dambeeyey dadkii lagu casimay baan ku jiray oo denmark ka dhacay dhalinyaradaas dhalinyaro dadaalasay ahaayeen maasha allah aad bay ufiican aad bay u fiican yihiin maxaan ku dhahdaa mashaariic iyo horumar badan oo soomaaliya way la doonayaan insha allah tacaala laakiin waxaa ugu muhiimsan qaabka fikirka finland ka yimid oo fikirkaan wadnahan ku sheegayay in ururadii la isku tago dadku isku tagaan aadiyada ugu fiican ugu muhiimsan waxay ahayd sidii loo midayn sidii loo hirgelin lahaa bal dad ururo kala duwan oo isku taga fikirkaas dadkii aan u gudbin oo ka faa'iidaysan bedan fikirka fikirka inaga naga yimid ahaa finland ka yimid markii hore fikirka haddana waa ilaa iyo shan iyo toban shan iyo toban urur weeye
waa gartay ibrahim waxaa jira waxaad ka soo shaqayseen mashaariic dhinaca deegaanka waxaad ka shaqayseen isu keenidda ururada soomaalida wax badan baa kasoo shaqayseen haddana aada waxaad uga qortaa dhinaca siyaasadana aad baad wax uga qortaa baalkorana fara badan oo kusoo baxay puntland xubsiyaad far oo arrimaha siyaasada lagaga hadlaayo ee soomaaliya arrimo lagaga hadlaayo baarlamaanka waan arkay oo aan qortay weliba adigu sidoo kale waxaan arkay qoraallo fara badan oo iyaga lafaanta sida badanta soomaalidu u dhisan karto baarlamaan xaq ku dhisan waan arkay isaga laftiisa ma moodaa markaa hadda inaad ururadiini u xilsiibanaysaan dhinaca siyaasadda oo aad lafahantiinu intaad kasoo xilsiibataan dhinaca muxuu ahaaye saafalka inaad xaggii siyaasada u xoob siibanaysaan maxaase kugu wacan had yeer maadaama urura saafal aad ku jirto inaad arrimaha siyaasadda haddana aada wax uga qorto
wallahi walaalow arrimaha siyaasadaas waxaaba iigu wacanoo iigu horta markii hore environment anigu it baan qorshahay waxa weye waxbarashada it ahayd laakiin inagoo tiro badan waxaanu istusnay sida aad u dayacan tahay soomaaliya maxaan ku rahaa dhankii xaaladii deegaankii gabar maasha allah halkaan marka horeysay intaanu baaritaan samayna faadimo kabil oo gabar goboladaas sanaag iyo puntland aada uga shaqeysa ayaana mas-uulisi caasimeed si ay bartaladeeda igu soo dejiso marka dadkaas waxay naga ahayd deegaankii baanu ka danqanay markii aan muddo arrinkii deegaanka waday anigu wasaaradda arrimaha dibadda finland maxaan ku dhadaa aan ka wadaayay siyaasadda waxaanu waxaanu istusnay walaal siyaasaddu inay muhiim tahay oo dalka haddii aan siyaasadiisii isbedel ugu samayn aynan micnaha keliya soconayn mashruuc la geeyo marka anagu anigu dhanka aanu ka eegeyn anigu nin siyaasada hadda isaga wax ka damacsan anigu leeyi markaas walaal annagu dalkeygu waxa weye waa waa- waa sida ay sameeyaan filaanheedka ururo badan oo waxaa jira dadka iskusiga oo ururo badan oo waxaa jira siyaasadda ay doonayaan u loosingareeya laakiin iyagu aan ku goodin oo damac kaga jirin inay iyagu kursigii iyo siyaasaddii kamid noqdaan laakiin shacabka iyo grassroots shacabka ayaa jiraan oo kixiyaan oo intay isku yimaadaan dadkii ururka ahaa shacabkii waxay yidhahdaan war ka kaca war maxaan ku rahaa siyaasadaasaan u baahanahay siyaasada noocaas daawaysan maamul wanaagga ale cadaalada ale marka qoyskaygu weli weli siyaasadii kuma jira waxaanu rabnaa siyaasad wanaagsan oo oo cadaalad ku- ku dhisan sidii dalka looga heli lahaa sidii aan ugu loobin garayn lahayn weye wankaygu walaal
ibrahim waxaa jira doorashadaa soo socota ee dalka soomaaliya sida la sheegay ka dhici doonto waa sida la rajaynaya tuuta labada kun iyo labaatanka ama labada kun iyo koo iyo labaatanka bisha labaad meelahaas waxaa la doonayaa in qof iyo cod loo dhiibto cidda la dooranaya waa baarlamaanka weeyaan muuqaal aad samaysay baa jira oo aad u dhigayso qaabka doorasho ee baarlamaan loo dooran karo iyo tirada lagu soo bixi karo iyo arrimo noocaas balada adigoo guud ahaan ka eegaya dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya golaha nineteen sixty iyo kuwa kaa dhegaysan doona wasaydhada iyo meelaha kale laska maqlo bal hadda qaabkaasi sidaad ugu talagasheen ama si aad usoo diyaariseen waxaala dadka u sharaxdaan si aan bal hadda dadku u eegaan inay tahay mid caqligala oo laga gudbi karo four point five-ka waxaa la yidhahdo
aada iyo aada baa waalmaadsantiin inkoo dhan golaha siisi iyo dhegooda dhiganta walaal horta walaal waxa weeye maxaan ku rahdaa runtii innaga markaan ogaanay waxaa aqoon daraa iska jirta marka waxa weeyaan constituencies soomaalida ilaa hadda waxaad moodaa constituencies inayna fahamsanin qaabka u shaqeeya constituencies horta waxa weeye waxaa mar kasta la sameeyaa aniga horta ereygaas waa ku celinayaa ama fikirka constituency-da waxaa markii koobaad iga dhaadhiyay ilaahay ka rasiil ninaa walaalanahay cabdiraxmaan sheekhaan xasan gablex la yidhaahdo ninkaasaa iga dhaadhiyay qofkana ma xasiyey kadib muddo adigu laga joogo hadda shan sano aad baan u daar baaritaan dheeraada dheeraada dheeraadaan ku sameeyey si fiican baan marka u fahmay markaasaan dhowr maqaala ka diyaariyay marka hadda wata constituency waa waxa u leeyahay laba laba qaybood baa saddex qaybood buu jira marka constituency waxa weeye waxaa la eegayaa xildhibaanku ama sharci dejiyo yuu wakiil ka yahay yuu yuu- yuu yuu mataraa marka waxaa la sameeyaa adduunka oo dhan waa standard wey waxaa la sameeyaa shacabka marka hore tiro xildhibaanada la la go-aan lagu gaaraa inay wakiilo noqdaan kadib baa waxaa loo qaybiyaa shacabka dhulka degan hadda fiinland kale haddaan tusaale kaa soo qaado ee, xildhibaanada guud sida federaalkana soomaaliya kale xildhibaanada wadanka ama sharci dejiyaashu waa laba boqol labadaa boqol baa marka waxaa loo qaybinayaa dad shacabka wadanka ku nool shan milyan iyo saddex boqol oo kuna markaan isku qaybiyena waxaa kuu soo baxaysa hal xildhibaan wuxuu wakiil ka yahay markaas dad gaaraya malaha shan iyo labaatan kun bay ahayd xasuustaydii shan iyo labaatan kun bay ahayd marka waxaa la eegayaa haddaba de- degmada de- wadankan waxaa ka jira saddex boqol iyo labaatan degmo degmadan marka iminka xildhibaan bay ku yeelan kartaa baarlamaanka fiinland simple waa la constituency ahaan baa loo eegaya waxaa la leeyahay nin kastada degmada ku nool markaas hadii hal shan iyo labaatan kun keliya hadday ku nooshahay hal xildhibaan bay ku leeyihiin marka hadday ku nooshahay konton kun micnaha markasta ilaa halkii halkii xildhibaanba wuxuu wakiil ka ahaa shan iyo labaatan kun hadday konton kun ku nooshahay laba xildhibaan bay ku noolyihiin hadday shan iyo toddobaatan kun ku nooshahay saddex xildhibaan saasaa loo yahay constituency marka waa waa khasab constituency marka inuu jiro in la- in marka hore si marka constituency laakiin loo gaaro maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya kow in shacabka la diiwaan geliyo labo in la tiro koobo saddex in la sameeyo institutionkii shaqadaas qaban lahaa institution baa marka hadda wadankan ka jira ama wadan kasta ka jira oo shaqada qaba institution u gooniya oo tirakoobka sameeya waxaa jira institution diiwaan gelinta keliya shaqadooda tahay markaas innaga institutionadii shaqada qaban lahaana nooma jiraan oo hadda wax ka hadlayaan anigu siyaasi soomaaliyeed oo ka hadlayana weligii ma arag marka anigu cabdiraxmaan gablaxaas cabdiraxmaan gablaxaan walaalana ninkaas unbaa ka arkaleeda ka hadlay constitution oo la shacabka la diiwaan geliyo oo leh way jirtaa maxaanku dhahdaa siyaasiyiin si yaro kooban uga hahaya laakiin sidaas way ka baaxad weyn tahay waayo waa meesha ay ka bilaabato nidaam dowladeed uu halku ka bilowdo qofka waxaad ogtahay walaal ilo wax isku xiran in dadka la diiwaangeliyo in aydii loo sameeyo in la tiro koobo iyo in maxaanku dhahdaa constitutionkeeda marka constitutionka waxaa kaloo jira gola deegaanka golaha deegaanka waxaa weye degmooyinki degmooyinka qudeeda waxaa jira cabir baa jira sharci ahaan oo la leeyahay degmadan waxaa jira kabasbaqaad imisa imisa xildhibaan bay yeelan kartaa iyadana waa in kulistiishisahaan loo cadeeyo laba had baa loo cadeeyo hadda siilaan tira tira yaroo go-aanna way u cadeeyaan boqaalkayaa si eegi doonta anaa si fiican u sharxay waad ku arki kartaa mid waana seebas ku jira laakiin si si standard oo la samayn kara waxaa la odhan karayaa saddexdii kunba hal hal hal kulistiisi halaga dhigo hadii golaan deegaan tahay hadii kabasbaqaad degmada haddaan ku nool oo kale toddobaatan weeye xildhibaanadu celceli calaa constitutionkana waa saddex kun toddoba midka waxaa la leeyahay degmadii baa lasii kala qaybinayaa xaafad xaafad xaafadan inta qofka ku nool toddoba toban kun baa ku nool tobankii kun marka waxaa la leeyahay saddex xildhibaan baa kasoo bixi kara waa marka waa in constitutionkii meesha ka bilaabato siyaasada rasmiga ah halkaas marka waxaad moodaa in soomaalidii wax ka hadlayo maarag aqoon-yahan ka hadlayo maarag lama waqti badan lama geliyo marka arrinkaas marar badan baan anigu maxaan ku dhahda waxaan waxaan waxaan u fajenaya golaha nineteen six inaad aada uga hadashaan waan ka waxaa eh, waxaa jira eh, ibrahim eh, waxaa jira soomaaliya laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan baa la yidhi ama hadda jooga oo lagu soo doortay qaab soobaqabyad lagu soo doortay iyadoo aan loo eegin tirada dadka laba iyo toban milyan baa lagu sheegay inay dadka tirada soomaalidu ay tahay iyadoo aan weli si rasmiya weliba loo tirinin tira aad isku qaybiseen baa jirto oo aad tidhaahdeen markaa koob iyo afartan kun intii hal halkii xildhibaanba inay dooran karaan magaalada baydhabo ayaad tusaale u soo qaadatay aad odhanayso tirada ku nool haddii laba boqol kun laba boqol kun tahay waxay heli karaan min koob iyo afartan kun marka halka xildhibaan loo doonto shan xildhibaan dadka soomaalidana waynu dhaqaanaa magaalo walba waxay rabtaa inay tirada ee rasmida ee leedahay mid shallaadkeeda ay sheegato waya qabyaalada toosia wakti intee laga qaadan kartaa waad baranaysaa arrintaas inay suuragal noqoto
walaal marka hore waa inta arrinka aada iyo aada iyo aada baan uga fakiray horta waxaan mar walba bini aadanka dad muslimaan nahay waxaa la rabaa dadka waxa weeyaan waxa we- waxaa la rabaa in wax walba cadaaladda laga hormariyo waxaa la rabaa wax walba in qof walba mas-uuliyad iska saaro in micnaha dadka aaminaadoodi la soo celiyo haddii marka in yar oo beena meel ay timaado ama khiyaamo ay timaado ummadda dhan kalsoonideedii baa lumaysa marka qofka soomaaliga ah in yar oo laaluusha sameeya ha ogaado inuu qofkaas ummadda dhan kalsoonideedii uu- uu iibsaday ama ku ciyaaray marka walaal qof kasta isagaa maxaan ku raray dalalkan hadda horumarka gaaray waxay horumar ku gaareen qof kasta isagaa booliska isagaa waxay dembiga qofka u sheegaya qofkii qaldan oranay jooji marka waa la gaari karaa waxaan anugu waan soo saaray mashiinada soomaaliya way yaalaan biometric baa la yidhahdaa submission qaali uma ahan degmad kasta mashiinkaasa la dhigi karaa waxaa marka dadka lagu diiwaan geliyaa biometric dadka lagu diiwaan geliyaa i d g baa lagu sameeyaa serfara hadda aniga iyo ragaan saaxiibanahay annagaaba awoodno masaakiin inaan serfarada samayno wax dhib badan maahan waa technology horumar baa laga gaara aada soo dhow degmadii ayada sharciga loo sameynaya waxaa laleeyahay budgetkiina ku darsada sanadkan qorshaha qofka siyaasiyiintan ku darto waxaa laga rabaa idinko dadkiinatan eegaya hadda xataa dadka waa laga iibinaya id kaas marka qofka toban dollar ayaa laga qaaday iyadii baa isku celcelinaa dib male laakiin waxaa ka horeeya in marka hore la sameeyo qorsho siyaasadeedka lix iyo lixdanka xildhibaan ee puntland qaab nooca ayaa ku tarayseen isaga lafahaantiisa inay xildhibaanadu ku noqon karaan ama kusoo bixi karaan waa qaab siyaasadeedka aad u dejiseen puntland ee lix iyo lixdanka
walaal waa run horta marka hore waxay ka bilaabataa sheekadu waxay horta kow ka bilaabataa kow adduunyadan waxay ka bilowdaan in marka hore la- lagu heshiiyo hanaankii loo samayn lahaa in golaha sharci dejinta ay sharcigii kasoo saaraan in la hirgeliyo institutionkii diiwaangelinta samayn lahaa institutionkii idiyada dadka u samayn lahaa in la hirgeliyo sharciyadiisii loo sameeyo budgetkiisii iyo lacagta ku shaqayn lahaa loo sameeyo dadkii saxda ahaa ee ka shaqayn lahaa loo dooro kadib markii ama markaas deegaanadii waxaa jira xataa institutions dhan oo ka shaqeeya jira maabeynta iyo nafqabeynta iyo maxaan ku rahdaa xuduudeynta marka degmo degmo kasta waa in xuduudeedii la ogyahay intay ku koobanta xuduud loo sameeyo markii xuduud loo sameeyo dadkii degmada ku noolaa waa in kow la diiwaan geliyo marka la diiwaan geliyo waa in marka la diiwaan gelinayo la sameeyo server dhexe oo serfarada degmada serfar gooni la sameyn loo sameynaya waayo midka gooniyana waa loo sameynaya mashiinka degmada la oranaya soo dhigta mashiinkeena idinku markay mashiinka soo dhigtaan serfar dhexe oo kontarka ku yaalo internetka aada waxa dhigataan waa internetka networking sameeya aniga mashiinkaabaa taas iyo rag lamidaaba ka fikeri kara wax dhib saa u dhib badan maaha xoolaha kharashkan bay u baahan tahay kharashkana degmadaasna markii markii marka waxaa siyaasa ka bilaaban kartaa walaal marka dadka la diiwaan geliyo ee la tiro koobo ayaa markaa lixdan iyo lixdankii xildhibaan dadkii oo lasoo wada tiro koobay baa loo qaybinayaa lixdan iyo lixdankii xildhibaan ee puntland markii loo qaybiyo hadhow degmo kasta tiradeeda ayay ku helaysaa xildhibaanka degmadii ay ku nooltahay kabadku qaad afartan iyo haddii tusaale ama afartan iyo kow kun ka dhigna calaa xildhibaan kabadku qaad hadda wixii soo baxay sooma hadda puntland cid tiro koobta male waa dadkao dhan in la tirakoobo macalkuul baadiyaha jooga waxa dadka dhan la tirakoobo tirakoobka marka koowaad la sameeyo ayaa loo qaybinaya lixdan iyo lixdan marka laakiin marka dadka door laakiin dadka codeynaya uu ka duwan yihiin iyo dadka tirakoobka laba keliya
walaalo fara badan oo aad ka qortay baarlamaanka soomaaliya baa jira oo weliba marka loo eego baarlamaankii hore oo kale aada u jeediseen inay u shaqayn jireen laaluus iyo isabamarin fara badan oo aanay sida saxaa u shaqayn jirin dhawaansi baarlamaan kala lasoo doortay markaa labada baarlamaan bal hadday isu qiyaasto fikirkii kii wanaag ka haysatay iyo kan cusub fikirka hadda ka aragtay markaad labadaa isu eegto wax isbedeloo kaaga muuqan karaa oo dhinaca musuqmaasuqa dhinaca shaqada inaa ma jira waxaad ka dareentay iminka inay dadku u qiimeyn karaan baarlamaanka maanta jira
walaal horta anigu waxa weeyaan maxaan ku rahdaa horta maxaan ku rahdaa way dadaalayaan soomaalidu dhan way dadaalayaan khayr allah siiyo laakiin walaal horta waxa weeye sideedaba dib baan ku sheegay walaal haddii kalsoonid kama soo hadho walaal horta sideeda dhibka jiray soomaaliya ka jiray walaal waxa weeye xildhibaankii baa la iibsanayay halkaas kalsoonida horta way ku burburtay xildhibaanka loo qaday xildhibaanki xildhibaanku waxa weeye dhibka jiray walaal waxa weeye madaxweynihina xildhibaankii u iibsanayaa xildhibaankiina waa waa hubis xildhibaanan hal hal milyan ama dola nin dhamaan golaha hal milyan kusoo baxay yaashay arrinkaas soomaalidu kama fikera arrinkaas waa arrin walaal khatara dadki kalsoonidii xildhibaanku waa ninkii shacabkan oo dhan masalayay waa ninkii wakiilka ahaa koob iyo afartanka kun ee qof wakiilka ka ahaa waa ninka ay masiirkooda u dhiisteen waa ninkii madaxweynaha soo soo xulayay waa ninkii sharciga ilaalinayay waa ninkii sharciga dibiyadid ku sameynayay waa ninkii ugu muhiimsanaa ninkaas marka sidaa walaalkiinbo ah haddii marba la iibsanayo halkaas kalsoonida hadii marka hadhowna madaxweynihii iyo xildhibaankii labadooduba lacag baa ka baxday waxaa ka baxday malaayiin doolar xildhibaankii ka baxday madaxweynihii lacag baa ka baxday waxay ku mashquulayaan marka sidii lacagtooda usoo ceshan lahaayeen shacabkii uma uma shaqeynayaan marka anigu waxaan aada uga hadlayay in arrinkaas laga shacabka maca maca hadda ninka madaxweyne hadda gobolka hadda madaxweyne xamed farmaajo iyo gaas iyo axmed mudug xiggaasoo dhan baa wata hadda madaxna sooma laakiin muddo yar kadib shacabka sida farwal hadda farwala waa nin shacab farwala goodkasii gelayaan goordow iyagaa marka waxaa la rabaa walaal hadda inay ka fikeraan war dhowr sanaa kuu dhimane dhowr saasana berri ka maalin waxaad kusoo ku kasbanaan doonaa inay nala soo fadhiistaan maya kursigaan hadda ku fadhina nala soo fadhiisan doonaa golaha diinta nagu imaan doona hadda faroloo kale waa ninkaas ka fadhiya saas kale cabdiyooyi gaas berriso una imaan doonaa marka hadda waxay ku kasban yihiin inay ku fikeraan berrita mustaqbalka oo ay yidhaahdaan yaan xildhibaan dambe iid waanu noqon farmaajo hadda waa ina shaqada farmaajo aad baan u taageersanay maalin dhaweyd wuxuu yidhi waxaa mar isma soo sharaxay ninkaas waa nin daacada macnaa khayr ilaahay siiyo aad baan adag ereyga ugu faxay mar uu ereygaa yidhi waxa ka waxaa ka muuqda inuu yahay nin daacad waxaan isu jecelaynaa farmadaxweyne farmaajo inuu hadda ka fikero xildhibaanka soo socda in laawiish beri laga dhigo oo ninkii lagu qabto isagoo xildhibaankii iibsanayo waa nin masiirkan ummadda iyo kalsoonidoodii buu iibsanaya god ku ridaya shan iyo toban sano ugu yaraan oo xabsi in la dhigo wey ninka musharaxa ee lagu qabto asagoo xildhibaan iibsanaya waa in shan iyo toban sano iyo ganax la isugu daro ninka suldaana oo lagu qabto isagoo xildhibaan lacag ilaalis ku fasiinaya waa in xildhibaanada laga qaado suldaannimada ama islaamnimada marka walaa waxaa loo baahanya ninka xildhibaanka ee maanta xildhibaanka ah inuu hadda ka fikiro mustaqbalka ummadda musharaxiinta ah oo ogaado inuu burita anaga nagu soo biiri doono maadaama buri nagu soo biiri doono inuu hadda wanaagga ka fikiro oo mustaqbalkii aanu ka fikirin hadda macmacaankan hadda inta yar xildhibaanka yaa iyo ilaalinta la qaadanaya aanu ka fikirin ee ka fikiro inuu burita noo imaan doono anaga innagu halka ayaan fadhinaynaa shacab baanu nahay siyaasad ma rabno kama dargelana halkaasaan waan sugaynaa marka maadaama noo imaan doono inayna hadda aanu iskusin hadda hadda ka soo qaadin hadda farmaajo ku dhawaaqay wuxuu yiri anigu isma soo sharaxay afar sano soo socda hadda daahiro waa waxa la isku geeyo weeyaan oo arintaasi waa waa waa arin la sameeyay weey ku soco
hadda macnaha waxaan macnaha sidaas si la isbaa soo jeedin lahaa madaxweyne gaas madaxweynaha Puntland waxaan soo jeedin lahaa walaal madaxweyne gaas oo nin barfasora haye waa nagu soo biiri doontaa gooray noqoto haddadan xataa hadda sana afar sano soo socota iskuxisa xataa haddii lagu doorto lix sano kadib baad nagu soo biiri doontaa marka maadaama aad furan tahay ood nagu soo biiri doonto hadda inaad nagala shaqaysid arrinkaasaan wadnaa in xildhibaankii si kalsoonida ummaddan loo soo celiyay meesha uu siyaasad ka bilaabto waa sharci dejiye sharci dejiye haddii hadda niman baan ognahay aada puntland iskusoo sharaxaya waxaan maqlayaa oo igu maqaalo ah ninka ugu yar saddex milyan oo dollar bu sii jaarsado hadda qofkaas aakhiraa sidaysa dadkii baa sideeya ilaahay baa la xisaabtamaya maqaa'id baa garabkiisa saaran shacabkan masaakiinta ay badaha ku dhammaanaya maalin walba ninkaasi macnaha masiirkoodii iyo uu god ku ridayaa nimankaasna waxaan kula talin lahaa lacagtooda inay wax ka daayaan shacabkan masaakiinta asluubbay u baahan yihiin dad model u noqday u baahan yihiin dad geesiyaalay u baahan yihiin oo nafsufurayaal oo shacabka u kaca oo waxaan hadda qalabkaa ee socda la yidhahdo waa qalabkaas ama dad shacab tiro badan oo isuurta ayaa loo baahan yahay walaal waxaa loo baahan yahay shacab micna hadda hadda fiilan waxaan ku jeclahay shacabka fiilan ilaahay rabsiya waxaan ku jeclahay oo ilaahay suaamiye waxaan ku jeclahay qof kasta iyaga kamid a qalabka joojiyaan qof kasta qofka qalab yar gala u sheegayo intaasaan dallaya anaga waxaa la rabaa qof kasta inuu yidhaahdo war waxana waa qalab ilaahayba nooma banayna dad muslimaan nahay ilaahay baa na dalacanaya malaa'ig baa garbahayga saaran aakhiraa dirisa naga dambaysa dadkiina na sugaya waana lala xisaabtamayaa war qalabka joojiye qofkii qalabka qabada wada hadduu madaxweyne noqon lahaa hadduu xildhibaan noqon lahaa hadduu suldaan noqon lahaa ha loo sheego intaas waa naga maqan waan ka baxay
walaal aad iyo aad baan kuu salaamayaa mujtamaca soomaalida kasoo caawa hawadu xun tahay oo marisoola baraf ka daahayo dadka soomaalida ku dhegeysanaya maxaad caawa soo talinaysaa inagoo sabta dambe haddii ilaha yidhahdo barnaamij kalaad ku qaban doona golaha nineteen six iyo saacadda tan haddii ilaha yidhaahdo maxaad ibrahim ku wareysa dadka soomaalida ku dhegeysanaya
walaal dadka soomaalida ee dhegeysanaya waxaan oran lahaa waxaan oran lahaa qof kasta waxa weeyaan ummadaha nala mid ummadaha kale aanu maalin walba barino hadda fiinland oo kale intaas maalin walba sweden jarmalka ama dadkayo inta iyagoo dawarsanayay soo aadaan way la dhibsadaan qaxootiga macnaha waa la dhibsaday waa la dhibsaday waa la dhibsaday waxaan walaal oran lahaa dadku waa daaleen dadka kale waa daaleen war dalba ilaahay dalkaas ballaarin buu idin siiyey badda intaa tirada leeg buu idin siiyey dadka aada u cararisaan dalalkooda kale waa dad idinka idinla mid oo shaqaystay oo isku tegey oo cadaaladii ka wada shaqeeyey waxaan oran lahaa war shacabka adduunyadan ilaahay baa idin dalacanaye dadka qaldan shacabio kaca war shacabka shacabka waxaa la rabaa shacabka soomaalida dhibka jira waxa weeye walaal qalabka iskama taxaan shacabka soomaalida waxaa la rabaa war qof kasta inuu boolis noqdo oo wixii qaldan qalabka u sheego qofbaa qof dilaya qofbaa dagaal ka shaqaynaya waxaa la rabaa qof shacab ahaan in la banaanbaxo oo nabadda laga maalin walba dadbaa dad masaakiin oo gaarka dad dagaalaa ka socday gaalkacyadii meel walba ka socday dadka masaakiinta reer miyigaa waxa weeye dowladdii dowlad fiicanna ma jirto shacabka waxaa la rabaa inay kacaan oo istaagaan oo banaanbaxaan oo qalabka diidaan oo wixii dembiga diidaan oo kacaan shacabka soomaalida waxaan kula talinaa walaal inay maxaan ku rahdaa qalabka inay ilaahay ku baqaan oo wixii qalab sameynaya ay qalabka u sheegaan hadday dibidda joogaan kuwa dibidda joogay aqoonyahanka qoraa waxa laga rabaa inay hadlaan haddaad micnaha qalabka haddaad aamtid waxaad wadla jirtaa qalabka qofka waxaa la rabaa qofka inuu hadlo oo ka hadlo wixii qalada oo yirahdo waxaas waa qalada ma u gelin oo soo banaa imtixaan oo ay soo istaagaan oo isku yimaadaan oo shirar sameeyaan oo lacaga isku daraan aynan xumaanta shirar u samayn iyo shirar laga hadlo ee qabyaalada aan ka shaqaynayn shirada dalkan iyo dowladnimo sidaan u dhisan lahayn iyo wanaag darada la hadlay in laisu yimaado loo soo banaan haddii fikir yar ay qof soo ka xajisto markiiba waxay kula ordaan masaariicda bay kula ordaan oo lacag bay ku dalsadaan intay masaariic kula dalsan lahayn waxaa la rabaa inaan masaajid fikirin sida hadda golaha nineteen sixty aad samaynaysan oo kale sidaasoo kale inta laisku yimaado laga hadlo sanadkii runta laisku sheego laiswaaniyo saasaa loo daaniya walaal oo fi sabiilillah loo shaqeeyo qof kastan iskii u shaqaysta nin bas wada nin hagsiisa iska qof u shaqaysto laakiin aan siyaasadda laga dhigin maxaan ku raacdaa masaariic laga dhigin aad bad maasantiin waa idinka dhalan islam waayahay waa ibraahim sheekh maxamed xasan gablax oo arrimo badan oo ku saabsan bal hadda twitter-ka soomaaliya qaabka loo adeegsan karo ama se loo soo saari karo baarlamaan ku haboon loo soo dooran karo iyadoo mujtamaca soomaaliyeed ka wada qayb gelayaan doorashadaasi qaabkaas kaga hadlay golaha nineteen sixty haddii ha yidhaahdo toddobaadada dambe ayaa barnaamijka midaba ku kulmi doonaa waa waa dagood iyo golaha nineteen sixty codadka waxaa qaadi doonaa puntland of server sidoo kale golaha nineteen sixty dot com iyo weliba websayda fara badan oo kale